bismillahi raxmaani raxiim marka hore waa idin salaama radio muqdisho marka xigta maalmahan waxaan kusugnahay hirshabeelle gaar ahaan xarunta labaad ee ganacsiga ee dowladnimada hirshabeelle magaalada beledweyne taas oo u imid muxuu ahaay in dadka halkaa ku dhaqan ee reer hirshabeelle aan bal xaaladooda wax ka ogaada muddo dhowr iyo toban maalmood ayaan halkaa kusugnahay runtii qaybo badan oo bulshadana waa la kulmay baahida ay qabaan iyo runtii waxyaabaha ay u baahan yihiin intaas ayaana muxuu ahaay xog wareysanay intaa waxaa dheer in laba beelood oo kamid yani reer hirshabelle ama reer hiiraan ay muxuu ahay xoogaa shaqaaqaa dhex martay oo nin yani ka dhashay beelaha beel kamid ah uu ku dhintay isagoo adeegara muxuu ahay dowladda hirshabeelle kadibna meydkiisi la dhigay cisbitaalkii muxuu ahay magaalada beledweyne farinjeer ku yeel taasoo marka ay isku isku maan dhaafeen si loo casilahay iyo muxuu ahay xaaladda ninkaasi alxamdulilah maanta ayaan muxuu ahay soo gabagabaynay oo laisku afgartay in la aaso marxuumkii saddex maalmood gudahoodna aa loo ballamay yacni magtii ninkaa marxuumka ah waa tahay dabcan arrintu ma waxay ku qotontaa ninkii sadgaalka ahaa ee ku dhintay shaqaaqadii ka dhacday gobolka hiiraan ha ninkaasi ay ku qatantaa hadda wax qaaldheeraad ma jiraan ninkan hadda saan kuu sheegay waa laisku afgartay bilaal dheer oo muxuu ahay aan halkaasi ka sameeyey anigoo kaashanaya guddoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadiisa iyo odayaasha iyo waxgaras kale runtii guud ayaan ka gaarnay briton waan la aasaa insha allahu tacaala ilaahay duugaada ninkaasi marxuumka ee dhowr maalmood ku jiray qaboojiyaha cisbitaalka waa tahay dabcan muddo dheer ayaad halkaasi ku sugnayd oo aada geedfadhi u haydeen sidii xal looga gaari lahaa arrinkan ma ku qanciseen dadkii iyagu isku khilaafsanaa in la aaso marxuumka iyo beeshii uu kasoo jeeday in xal waara laga gaaro oo lasoo afjaro kiiskan runta waa lagu qanciyay labadii beelood ayaan isku keenay way isfar fadhiisteen way wada hadleen sida dhaqanka soomaalida uu yahay labada way ku qanceen in la aaso muxuu ahaa marxuumkaasi maalinta axadda in dib isugu soo laabto wixii kale lagood xaajoodeen way isku afgarteen si yani sharaf lahay muxuu isugu muxuu ahaay afgarteen isugu gacan qaadeen annagana waan joognaa insha allah inta ka dhambena waa la dhamaystiri doonaa ilahi hadduu yidhaahdo marka wax hadda dhibaato kaloo jira ma jiraan britan waan soo aasaynaa marxuumka insha allah wallaahi hadda hadda oo u dhexeeyo hore inama sheegin waa beelo walaalaho dilis oo hiiraan wada degan wax hadda oo aana qabiil hore u dhexeey ma jiraan dadku waa sida la ogsoon yahay waa isdilaan waa wada kiishiyaan waxay dhex maro wax badan baa dadka ka dhexeeyo yani dirisnimada dadka dirisa dayihiin wax badan baa ayaa dhex marayo waxay noo sheegaan hadda inay ka dhexaynin wax kale hadda arrintan yani ka horeeya inaysan ka dhexaynin hadda wax dhex mareen ay si wadahadal ku dhamaysan jireen baa inoo sheegeen waa tahay marka dabcan kiisku wuu soo idlaaday maxaa cashira oo laga baran karaa maadaama kiiska muddo uu daba dheeraaday arrinkuna ay qabiil lugta la gashay oo aada muddo ku dhex jirteen sidii xal looga gaari lahaa oo dhinac kasta aada ugu qancin lahayd in xal laga gaaro maadaama arrinku arrin si kama ah oo shaqaaqo ku dhacay uu ahaa wallahi waxaa laga baran karaa dadka yani soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer hiiraan inay arrimahoda xalisin karaan inay muxuu ahaa ismaqli karaan inay danahooda ka wada hadli karaan in waxay dhib u dhexeeyo iyaga ay ka wada xaajoon karaan ayaa laga baran karaa annaguna hadda runtii waxaan nahay mas-uuliyiintoodii ayagu adeegay ayaan nahay runtii annaguna waa fududayn laakiin go-aanka iyo muxuu ahay garashada inta badan ayagaa iska lahay guddoomiye maadaama kiiskan uu dhacay si kiiskan uusan usoo laaban in sharciga la dabaqo ayaa habooneyd ma la isdhihi karaa may dadku waxay ku heshiyaan iga xaq u leh in hadda ama sharciga islaamka haddii la raaca saddex shay waaye marka hadday ku heshiyaan ayaga in ma kala qaataan ninkana la aaso maadaama beesha yani dhibka uu gaaray sarkaalka ku dhintay marka hore ku adkaysteen in gacan ku dhiili la keena kiina goobta uu ka baxsaday ee beeshii kale yani ku guuldareystay inay keenaan marka waxay ku heshiyaan in waxay kaloo yani ku xigay in loo gudbo waana isku afgarteen marka wax hadda kaloo dhibaato ahna ma jiraan waana dad beelaho diris ahoo waxbadan ay ka dhexeeyaan wey waa tahay bulshada ma ugu digteen in kiisaska noocan oo kale ay halis yihiin aysanna kusoo laaban gobolka maadaama adigu aad tahay guddoomiyihii baarlamanka hirshabelle wallahi mar kasta ayaan ugu dignaa dhammaan maamulka hirshabelle wuxuu dadka ku gooriyaa in dadka nabad kuwada noolaadaan in yani qofkii dembiilaha gacanta lagu soo dhigo dembiilayaal badan waa lasoo qabtay dee dadkana un qaarna way baxsan karaan qaarna macnaa waa lagu guulaysan karaa marka wixii hadda goobta ka baxsan waa laga heshiiyaa wixii gacanta lagu soo dhigan hadda shalay wixii ayaa la mariyaa waxaan rabaa halkaan inaan halkaan ugu faa'iido fursadan raadiyo muqdisho inaan dhammaan u tacsiyeeyo qaraxii ka dhacay xarunta gobolka banaadir waxay ku geeriyooday ayaan rabaa ummadda soomaaliyeed iyo ehliyadu inaan ugu tacsiyeeyo waxay ku dhaawacmeen inuu ilaahay ugoga dhayaan ilaahay u barayaa aada iyo aad baan ugu xunnahay runtii inuu inay ummad soomaaliyeed oo mas-uuliyiin iyo shacab isugu jiro oo waxba galabsan in halkaas ku geeriyoodaan ay gacanka xaqdara ay ku dishaan aad baan ugu xunnahay runtii iyagana tacsiye ayaan u diriyaa